maalintii ugu horraysay ee toddobaadka goortii waagii baryey ayay xabaashi yimaadeen iyagoo wada dhirtii udgoonayd oo ay diyaargareeyeen oo waxay arkeen dhagixii oo xabaashi laga giringiriyey markaasay galeen laakiin kama ay helin meydkii rabbi ciise waxaa dhacay intay waxaas ka sii welwelsanaayeen in laba nin oo dhar dhadhalaalaya sita ag taagnaayeen dumarkii iyagoo cabsanaya ayay wejigooda hoos ugu foorariyeen dhulka markaasay ku yidhaahdeen iyaga maxaad ka nool uga dhex doondoonaysaan kuwii dhintay isagu halkan ma joogo laakiinse waa sare kacay xusuusta siduu idinla hadlay intuu galiili weli joogay isagoo leh wiilka aadanaha waa in loo gacangeliyo dembiilayaasha oo iskutallaabta lagu qodbo oo maalinta saddexaad uu soo saro kaco markaasay hadalladiisii xusuusteen wayna ka soo noqdeen xabaashi oo waxaas oo dhan ayay u sheegeen kow iyo tobankii iyo kuwii kale oo dhan waxay ahaayeen maryanti reer magdala iyo ana iyo maryan oo ahayd yacquub hooyadii dumarkii kalena oo la jiray ayaa waxaas rasuulladii u sheegay hadalladaas waxay la noqdeen wax aan micno lahayn wayna rumaysan waayeen haddaba maalintaas markay maqribkii ahayd ayaantii u horraysay ee toddobaadka oo ay albaabadu xidhnaayeen meeshay xertu joogtay cabsida ay yuhuudda ka cabsadeen aawadeed ayaa ciise yimid oo isdhex taagay oo wuxuu ku yidhi nabadiha idinla jirto oo markuu waxaas yidhi wuxuu iyagii tusay gacmihiisii iyo dhinaciisii sidaa daraaddeed xertii waa ku farxeen markay sayidkii arkeen laakiin toomas mid laba iyo tobanka ka mid ah oo didimos la odhan jiray lama joogin markuu ciise yimid haddaba xertii kale ayaa ku tidhi waxaannu aragnay sayidkii laakiin wuxuu ku yidhi haddaanan gacmihiisa ku arkin calaamaddii musmaarada oo aanan fartayda gelin nabarkii musmaarada oo aanan gacantayda gelin dhinaciisa rumaysanba maayo oo siddeed maalmood dabadeed xertiisii gudaha ayay mar labaad wada joogeen oo toomasna waa la joogay markaasaa ciise yimid albaabadii oo xidhan oo intuu isdhex taagay ayuu ku yidhi nabadiha idinla jirto markaasuu toomas ku yidhi fartaada keen oo arag gacmahayga oo gacantaadana keen oo geli dhinacayga oo ha rumaysad la'aanin laakiin rumayso toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi rabbigay iyo ilaahayow markaasaa ciise ku yidhi waad i aragtay taas aawadeed ayaad rumaysatay waxaa barakadaysan kuwa aan i arag ee rumaystay markaasaa kow iyo tobankii xerta ahaa galiili tageen ilaa buurtii ciise kula ballamay oo goortay arkeen isagii way caabudeen laakiin qaar baa shakiyey oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga oo quruumaha oo dhan xerka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska ah oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii ruuxa quduuska ahi idinku soo dego oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan yeruusaalem iyo yuhuudiya oo dhan iyo samaariya iyo meesha dunida ugu fog oo kolkuu waxyaalahaas yidhi dabadeed iyagoo eegaya ayaa sare loo qaaday isagii oo daruur baa indhahoodii ka qarisay oo intuu sii socday iyagoo samada aad u fiirinaya ayaa waxaa isa soo ag taagay laba nin oo dhar cadcad qaba oo waxay ku yidhaahdeen nimankiinnan reer galiiliyow maxaad la taagan tihiin oo aad samada u eegaysaan ciisahan samada laydinka sare qaaday sidaad u aragteen isagoo samada u socda oo kale ayuu u iman doonaa ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaysta uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga maxaa yeelay haddaad afka ka qiratid in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay waad badbaadi doontaa waayo qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada afkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta